deegaanka jabiil ee gobolka hiiraan weliba wuxuu ku madayaa deegaanada dhowaan dowladda soomaaliya deertii muddo gureed ah tan iyo xilligaas weliba deegaanka laku hirgeliyay mashaariic shalgidisana oo laka dhisi si iska tallado eh islamarkaana ayaa ku madayna xarumo caafimaad hirgelinta soolarka iriido ka shaqeeya xafiisyada maamulka saldhigga booliska iyo horumarinta beeraha gudoomiyaha maamulka deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan cabdulqaadir cabdi cabdulaahi iyo weliba wuusa ku warbiyey horumarka deegaanka kujara muddada iyo roogeen iyo sida bulshada iyan ku qeyb qaadahayaan usoona sheegan tilanbah intii mar walba bulshada iska tiirsanaataa sidaad ogtihiin degmada jawiil waxay kamid tahay degmooyinka cusub ee hadda ku biiray stateka wixii ka horeeyey degmada jawiil waxay soo martay marxalado kala duwan halgankii wixii ka dambeeyey waxaa ka fulayay degmada jawiil mashaariic badan boqolkiiba sideetan isxilqaan ha ku dhismeen ama si walba ha ku dhismeen waxaan anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya markaas mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinaya jaaliyadeenna aada u quruxda badan iyo ama xildhibaanadeena ahaata ama bulshada jawiil degan oo iyada naftirkeedu xarumihii degmada oo isxilqaan lagu dhisay saldhigii booliska howlalkii shirarka communitiga ha ahaato xelal ay ayagu gacmaha ku qoteen oo ay diyaarsadeen inkastoo ay caawimaad kalena ay helayan laakiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaan uga naga garab siiyey jaaliyadaha kasoo jeeda degmada iyo shacabkeeda oo ah dad aada u qaaliy oo u firfircoon waxqabadka marka taas waa intaasa haddii aan usoo gudubno marka waxqabadkeeda kale sida aad hadda arkaysaan hadda waxaa horumarkii u dambeeyey ay ahaayeen xagga caafimaadka solar systemka oo dowlad goboleedka hirshabelle naga soo gaaray oon ayagana uga mahad celinayno wasaaradda caafimaadka iyada naftirkeeda iyo hay-adda saf children oo gacanta ku haysa isbitaalka barnaamijka damal caafimaad iyo iskuulaadka naftirkiisa inkastoo macalimiintu ay nagu yihiin wasaaradda caafimaadku iyada nafteeda ay ka qaab qaadatay ay yiryihiin iyada naftirkeeda markii hore aan isxilqaan aan ku dhisnay isbitaalka iyo waxyaalo badan oo inkastoo dadka shacabka ay ku tiirsan yihiin dhinacyo badan sida beeraha iyo xoolahoo kale haddana ayagu inay isxilqaankooda ay ku samaystaan dhiniciikaal gudoomiyaha maamulka deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan cabdulqaadir cabdi cabdulaahi weliba wuusoo ku hadalay baahiyaadka ku jira deegaanka usoona ka baaqi intii laku qiib qaada si bulshadayon hela adeegyadayon baahina baahiyaha horta baahi sideedaba markii ay cordun tahay baahiyo badanaa imaanaya caafimaadka naftirkiisa isku filnaansho taam a weli markaanina waa dareemi kartaa waxaad dareemi kartaa xaggii dowlka ku diideen inkastoo hadda aysan wax amni darra aysan jirin waad dareemi kartaa in dhanka beerahoo kale oo biyobaxooyinkii ood dareemi kartaa intay dadkii waxay alla waxay ay sameeyeen in saddex bilood gudahood saddex bilood gudahood ee biyobaxdii ay soo baxayso waxaan codsanaynaa in bulshada la garab istaago wax lala qabto sida la caawiyo bulshada ama ha ahaato in shaqo abuur loo sameeyo sababtoo maalin walba qofka haddii isaga kaash la siiyo ama wax la siiyo waxba ma soo kordhiso laakiin qofka haddii ama ganacsi loo sameeyo ama xirfado uu ku shaqaysto loo sameeyo waxay keeni kartaa qofka inuu soo kabto saas darteed waxaan leeyahay ha loo wareego dhanka qofka in lasoo kobciyo ama wax la siiyo gacanta la siiyo waxba kaash waxba kama soo baxayaan in qofka la maalgeliyo si uu asagu u shaqaysto wax u soo saarto